runtii marka ugu horeysa waan ku salaamaya marka labaad dhacdadanu waa mid ka mid ah wax mar walbaba dhaca oo wadanka maraykan ka dhaca waxayna ka dhacday magaaladeeda magaceeda marison oo stateka wisconsin halkaas oo saddex qof ku dhimatay oo uu ku jirto actual qofkii asagu wax weerarayey sidoo kaleetana saddex qof oo kalena ay dhaawacantay dadkaa dhintay waxaa ka mid a macalin kuwa dhaawacmayna waxaa ka mid a macalin kale waana arrin mar walba dhaca oo wadanka maraykanka ka dhaca sanad walba waana runtii wax cabsi geliya waalidiinta iskuullada caruurta u dirsata waan gartay marka bal waxaad iiga warantaa waxaa la yidhi tiro aad u badan ayaa sanadkanan ku jirna laba kun iyo afariyo labaatan iyo sanadkii hore laba kun iyo saddex iyo labaatan marka laga hadlayo toogashada iskuullada ka dhacda tiro aad u badan bay ahayd baa layidhi
iskuullada maraykanka waxaa ka dhacaa marar fara badan ee toogasho ay samaynayaan qaar ka mida ardada iskuullada dhigata badanaana u badan teenage waxay ka dhacaanna waxay u badan yihiin iskuullada dugsiyada sare waxaana aan adka xusuustaa tii ugu dambaysay runtii aada u cuslayd oo mar taxis ka dhacday sidoo kale marka loo eego statisticada ama numberka in kan badan saddex boqol iyo siddeetan iyo shan oo toogasho aan loo magacdayn ama loo eegolayo mass shuring baa waxaa ka dhacday waddanka maraykanka iyadoo la eegahayo gun violenciga ama dhibaatada ay dadka hubka haystaa u geysanayaan taas oo macnaheedu uu yahay sanad kasta sanadkii ugu dambeeyey lix boqol iyo sod lix boqol oo qof baa runtii la shuudgareeyey oo la dhihi karo labadii maalmooda kastaba afragekaba inuu dhacayo shootin ku dhacahayay kii ugu xumaa waddankan ka dhacaan ku xusuusta waxaa kamid iskuullada kaliya maahan mid ka dhici jiray las vegas two thousand seventeenkii oo lagu dilay konton qof laguna dhaawacay shan boqol oo qof oo maxaa la yidhahdaa dhammaan dadkaas waxay ahaayeen dad maxaa la yidhahdaa si nabada wax u daawanayeen marka arrinkan waa arrin aada u tiro badan oo dhib badan geysta waad xusuusan kartaa florida high school waxaad xusuusantaa sanux oo ka dhici jiray maxaa la dhihi jiray connecticut so mass shurinka wax aada u fara badan waddankaa ka dhacahaya marka loo eego statistically la sameeyey sanadkan two thousand twenty four waxaa dhacay saddex boqol iyo siddeetan iyo shan actually oo maxaa la yihahdaa incident baa dhacay sanadkii ugu badnaa oo shootin waddankan ka dhacna wuxuu ahaa sanadkii two thousand onekii oo toddoba boqol oo shootin uu dhacay macnaheedu waxa weeyaan laba qof ama ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacay afar qof dad ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacmay shootinkaas dhacay ama toogashadaas dhacday waan gartay waxaa jirta xasanow in xakamaynta hubka ay tahay mid ka mida doodaha ugu adag ee dadka maraykanku ay maaragtay ka yeeshaan noloshooda dhacdooyinka imika waad sheegtay tirada aadka u badan ama ku dhaawacatay ama ku dhimatay hadday tahay iskuullada iyo hadday tahay meelaha kaleba marka siyaasiyiinta maraykanku maxay arrintaasi uga gungaari kari layihin
dadka intiisa badan oo majoritiga maraykanku arrinkan favor bay u yihiin way taageersan yihiin boqolkiiba konton iyo toddoba wadanka maraykanka markii la sameeyey baaris la sameeyey waxay taageersan yihiin in ay xaq u leeyihiin inay haystaan qoryaha waana fikradu u kala duwan yahay oo ama xisbi ha noqoto ama shaqs ha noqotee waa arrin dadka maraykanku u kala duwan yahay in la kontaroolo oo qoryaha la xakameeyo waayo waa wax soo kordhaya waa dhibaato aada u fara badan hubkiina wuxuu gacanta ugu jiraa qof walba oo waxaa la maxaa la boqolkii qof boqolkii guri oo meel degan boqol iyo labaatan qori bay haystaan micnaha hubka la haysto baa wuxuu ka badan yahay meelaha qaarkood dadka meesha degan saddex boqol iyo labaatan milyan oo qori baa la haystaa dadka maraykanka waa haystaan marka arrinkanu ma ahan arrin aada u sahlan waa arrin aada khatar u ah runtii dad badanna ay u arkaan dee in hubka uu yahay sharcigan oo dastuurkooda u ogol dad badanna waxay markii uu dhibaatadan keeno dad fara badan ama waalan ama aan mas-uul ahayn ama xanaaqsan oo gacanta ku dhigahaya dadkiina laynaya aad bay uga hor imaanayaan dadka waalidiinta u badan sidoo kaleeto dee hubku waa wax laga ganacsado ma ahan wax iska yaalla oo dad baalo warshadaa soo saara ayagoo dhow de hubkooda inay iibshadaan way rabaan laga gato waan gartay adigu waxaad degan tahay gobolka ohio waa gobol siyaasad ahaan dhinaca jamhuuriga raacsan idinka dhacdooyinkii idinku dambeeyey goormay ahaayeen
ohio markii ugu dambeysay waxay ahayd two thousand twelvekii bay ahayd meel magaalada magaada jaran oo ku taalla north east of ohio ama waqooyi bari ohio ayaa high school waxaa ka dhacay toogasho waxaa la toogtay lix arday saddex waa dhimatay saddexna dhaawac xun baa soo gaaray waxay ahayd middii ugu dambeysay oo aan xusuusan karo oo mass shooting wax layahda ama toogasho aan loo loo meeldayin ay ka dhacday wadanka maraykanka ohio aan degannahay